mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii koo iyo tobanaad ee wadajirka ah kaa oo ay ku ansixiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sowdimaha kulanka maanta ayaa shir guddoomiyey guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane cabdi xaanshe cabdulaahi iyo guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ay weheliyaan ku-xigeenada labada gole iyadoo ajandaha kulanka maanta uu ahaa ansixinta xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ugu horeyn waxaa la gudbiyey u codeynta xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha waxaana ogolaaday boqol iyo lixdan iyo sagaal mudane waxaana diiday lix xildhibaan sidaas ayaana ansax ku noqdeen xubnaha guddiga madaxa bannaan oo ka kooban sideed iyo toban xubnood kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwa oo ka hadlay dareenkooda ku aadan maanta bismillaahi raxmaan raxiim maanta waa maalin taariikhi ah aad iyo aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dadaalka ay sameeyeen madaxda qaranka laga soo bilaabo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran iyo labada gole guddoonkoodii iyo labada gole xildhibaanada labada goleba dadaalka iskuduubnida iyo maxay aheeto ay dadnimada ay sameeyeen ayaan marka hore aan leeyahay hambalyo sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa guddiga doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo meel kastoo ay joogaan hambalyo ayaan leeyahay maanta waxaa bilowday waa cusub ayaa noo baryey waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay hawsha iyo sida ay ku soo bilaabatay iyo meesha ay marayso maanta waxaan soo gebagabaynay rixladii dheereed ee lagu ansixinayey ee awooddana shacabka loogu celinayey maanta waxaa ugu dambaysay aan ansixinay waa guddigii doorashada qaranka ilaahay idinkiisa ilaahay waa noo fuday waa soo ansixinnay kalfadhiga xigana haddii ilaahay yidhahdo waxaan dhammaystiri doonnaa dastuurka qaybihii ka haray hawshaan lixdan sana ayaan sugaynay waddanka in qof fiican uu gaaro xafidulaahi xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo mataqaanaa ku-xigeenadiisa intaba waa mataqaanaa waxaan leeyahay waa waad mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim runtii maantayto waxaa soo gabagaboobay safar dheer oo konton sano ama nusqarni ay ummaddan soomaaliyeed sugaysay soo maray muxuu ahaa muddo dheer soo maray caqabado badan soo maray jidad badan oo muxuu ahaa jidgooyooyin iyo caqabado loo dhigay ilaahay xamdigiisa maantayto xildhibaanada labada aqal ee labada gole ayaga oo gudanaya waajibkoodaas ayay waxay marsiiyeen muxuu ahaa tii ugu dambaysay ee lagu gaarayay yoolkaas laguna soo afjarayey baahi iyo muxuu ahaa hami ay qabeen ummadda soomaaliyeed nusqarni oo ka maqnayd marka waxaan leeyahay hambalyo ummadda soomaaliyeed baan u hambalyanayaa waxaan u hambalyanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo muxuu ahaa safarkan hoggaan u ahaa waxaan u hambalyaynayaa xukuumadda dan qaran oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo dhammaan shuruucdan soo ansixisay kana shaqaysay muxuu ahaa geysana muxuu ahaa ah xukuumaddii suuro gelisay inuu baarlamaanku maanta codadkan iyo soo taxanaha ahaa soo galo marka waxaan u hambalyaynaya ummadda soomaaliyeed